asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacnoo wanaagsan meel kasta oo aad ka joogtaan adduunka halkani waa madasha sigisty haddaba khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wasiirka arrimaha gudaha ee khaatumo haddaba wasiirku isagu wuxuu ahaa raggii ka hor yimi wadahadalka somalilan bal intaanan u gudagelin su-aalahayga marka hore aan ku soo dhoweeyo madasha sigisty wasiirka Eh, waa arrimaha dhowahay.
gudaha ee khaatumo axmed maxamed doonaal soo dhowo kusoo dhowo madasha sigisty waan dhowahay weriye aad baan u dhowahay waana ku salaamayaa eh, dadweynaha kale ee soomaaliyeed meel kastay joogaana salaantii ran baan usoo jeedinay waayahay wasiir su-aasha ugu horeysa aan ku weydiin doono si aan ogsoonnahay wadahadal ayaa u socda somalilan iyo weliba khaatumo dowladda aad wasiirka arrimaha gudaha aad ka tahay En, xaggee maraysaa wadahadalkaasi Eh, bismi illaahi raxmaani raxiim Eh, wadahadalkaasi eh, walaale eh, dhowaan ayaa waxaa eh, magaalada mbuuhoodle ka tegey oo si qarsoodiga kaga baxay laba wasiir oo ka tirsan maamulka khaatumo state Eh, labada wasiir Een, waxaa la sheegay inay wadahadal kula soo galeen magaalada leha caynaba oo u jirta magaalada buuhoodle adigu een, kontomeeyo kilomitr xagga waqooyi kaga aadan Een, wadahadaladaasi labada wasiir sida la sheegay waxaa la ogaa madaxweynaha maamulka khaatimo cali khaliif galay Een, markaa wadahadaladaasi waxayba noqdeen kuwo kelisa ku noqday dadweynaha khaatimo meel kastay joogaan Een, xukuumadda qaarkeed een, baarlamaankii markaa een, way socdaan lama odhan karo laakiin ayaantaa waa la tegey xiliyo een, saacado aada u yarna waa lasoo joogay magaalada caynaba marka arrintaasi een, confusion aada u badan iyo gilgil aada u weyn ayay waxay ka dhilasay een, dadweynaha een, reer khaatimo dhexdooda meel kasta ay joogaan doodii ayaana weli wada socota Een, waayahay wasiir haddii aanu ogsoonnahay sida eh, gudoomiyaha baarlamaanka en, cali khaliif galeer oo ah madaxweynaha khaatumo oo adigu aad wasiir u tahay iyo madaxweyne ku-xigeenku eh, intuba raalli ayay ka ahaayeen inay ka qayb galaan shirka ay kula gelayaan somaliland marka maxaad ka wadaa hal wasiir iyo laba wasiir soo ma ahayn odayaashii aqoon-yahankii iyo weliba wasiiro ka socda oo idinka idin ka mid a Een, waa mahadsantahay walaale waa su-aal fiican een, wadahadalkan horta markii hore een, wuxuu ahaa een, een qodob dastuuri ah oo ku yaala een, dastuurka khaatumo in lala hadlo cid kasta oo een, ay danta khaatumo gasho Een, qodobka markii lasoo qaaday waxaa loo saaray guddi cayiman oo magacyadoodu ay ku een, xusan yihiin een, markii wadahadalkaa lasoo qaaday Een, guddidaasi waxay lahayd iyada laftigeeda markii loo gudbiyey een, codsigan inay wadahadalka qaado iyaga laftigooda shuruudo ayay ku bilaabeen cid kastoo ay wadahadalna gelayaan in shuruudo ay ka horeeyaan wadahadalka Een, marka een, walaal wadahadalkani wuxuu ku bilowday ama een, uu gilgilka siyaasadeed u geliyey maamulka khaatumo dhexdiisa horta guddidii markii hore loo doortay een, meeshan kama muuqato wadahadalkuna ma ahayn mid layidhi ha lala galo een, maamulka somaliland oo afka lagu dhuftay ee wuxuu ahaa mid kasta oo la- mid lala gelayo meelaha danta khaatumo gasho danta khaatumona khaas kuma aynay somaliland gashay Een, somaliland waaba dhulka ugu badan ee khaatumo iyadaa haysata xabad bayna dhafoorka kaga haysaa marka anu garama maayo si loola hadlayo nin dhafoorka Way.
xabad kaaga wa- kaaga wa- haya wa- waaya- wa- wa- waayahay een, wasiir axmed maxamed dolaal een, sida aan la socno wardaahintana laga arkayay een, gudoomiyaha baarlamaanka oo ahaa wasiir een, wasaaraddii sharci dej- dejinta iyo adigoo ah wa- hal wasiir wasiiradii intii badnayd een, khaatumo waa ku raacsan yihiin inay shirka ka qayb gasho baarlamaankii laftigiisu ilaa hadda kama hadlin een, afhayeenka baarlamaankana waa hadlayo cali khaliif ayuu ku raacsan yahay ama wasaaradihiina ama ha ahaata dowladiina ah khaatimo ayuu ku raacsan yahay marka adiga keliya soo ma aha imaad diidan tahay in wadahadalka ka dhexeeya somaliland iyo khaatimo may walaal sida aada u dhigtay maaha xaajadu Een, een, aniga keliyana maaha een, wasiirka keliya arrintan diidan Een, waxaa diidan wasiiro badan baa diidan baarlamaankii waa qeybsan yahay Een, degaankan een, ama buuhoodlahan aan joogo golihiisii degaanka oo ka mas-uula degaankan een, dadweynihiisa Een, waa diideen war saxaafadeed ayaanu buuhoodla ku qabanay Een, laba maalmood ka hor waxaa halkaa ka muuqday wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulka khaatumo iyo golihii degaanka ee degmada buuhoodle waxaa kale oo een, iyana aada guux uga bixiyay oo aan weli saxaafadda ka hadlin cuqaasha iyo isimada een, een, khaatumo badankoodu meel kastay joogaan iyana run ahaantii een, dee weli may hadlin laakiin waxay u badan tahay inay go-aanka ay kasoo horjeesan doonaan midda kale aan ku daraya waxa weeyaan guddoomiyuhu maalintii ugu horreysay markii arrintani dhacday uu kasoo horjeestay oo si cad buu uga soo horjeestay wuxuuna tilmaamay weliba saxaafadda ka sheegay in qodob dastuuriya la jebiyey maalin ka bacdina wuxuu sheegay arrintaasi in uu ku raacsan yahay madaxweynaha iyo dadkii wadahadalka soo galay marka halkaas su-aashaasi watid su-aalkaasi wadiiyey maxaa bedelay afhayeenka baarlamaanka inuu marra diido marra yeelo wallahi su-aashaasi waxay ku fiican tahay in uu ka jawaabo guddoomiyaha baarlamaanku anigu markii ugu horreysay hawshani soo baxday aan kuuga daree anigu idaacad baan ka hadlay idaacada lookalaan ka hadlay oo dalka gudihiisa arrintaana si adag baan uga soo horjeestay guddoomiyahana arrintaa waanu ku wada soconay isaguna saxaafadda weliba shaashadaha t v-ga ayuu ka hadlay habeenkii dambena ay kasoo baxday markii horena waxaanu ku wada soconay ba ahayd in waxaana khaldan yihiin oo qodob dastuuriya la jebiyey markaa garan maayo wax guddoomiyaha bedelay waxaanan qabaa khalkhalkii siyaasadeed ee khaatumo ka dhex dhashay ee qodob arrintaa ka yimi in ay guddoomiyaha aada wax u yeeshay waayo waa ninka keliya ee laba maalmood oo isxiga midna yidhi arrintaa waa raacsanahay midna yidhi waa kaga soo horjeesta waayahay wasiir haddii ay khaatumo la gashay wadahadal somaliland ay kanana gashay imay tahay khaatumo iyo somaliland ayna aqoonsan yihiin imay tahay maamul jira darisna yihiin inay la hadasho adigu sababta aad ku diinta tahay maxay tahay midkaasi horta su-aaleed ka taagan tahay walaalow in maamulka somaliland uu marka hore aqoonsadayba maamulka khaatumo sida wariy sida wasiirkooda warfaafinta uu sheegay wuxuu yidhi waxaa soo xarooday beel ka mida beelihii bariga ee reer somaliland ayaa soo xarooday buu yidhi isaga oo aan maamulka khaatumo cadaynin lakin wuxuu yidhi khaatimaan wadahadal la gelinaa wasiir waa yidhi khaatimaan lageli lakin wuxuu markiisii ku dambeeyey in ay dad somaliland soo xaroodeen marka dad somaliland oo soo xarooday ma jiro khaatumo waa halkeedii bay taagan tahay sida somaliland ay calan u leedahay lacag u leedahay baarlamaan u leedahay ciidan u leedahay bay khaatumona lacag iyo calan iyo ciidan iyo mabda u leedahay waxayna u taagan tahay midnimada soomaaliya qodobka ugu horeeya ee weliba lagu soo qaaday wadahadalla haddii lala furayo somaliland waxay ahayd marka hore in midnimada soomaaliya la sugayo iyagana ay ku qanacsan yihiin in waxa marka intaan la wada hadlinba inaan waxa wadahadalkaasi aanu midnimada soomaaliya jebinayn midka labaadna wuxuu ahaa inay ciidamada kala baxayaan dhulka hay ahada ku jiraan ee ay haystaan marka labada shuruudood baaba ugu horreeyay wadahadalka labadii shuruudoodna meesha kama muuqdaan somaliland waxayba leedahay waxaa soo xaroortay beel kamida beelaha bariga marka taa weeyaan waxyaabaha ugu waaweyn aanu kaga soo horjeednaana mana caddo su-aashaasi in somaliland ay u aqoonsatayba maamulka khaatumo maamul ahaan waayahay waayahay wasiir su-aasha kale aan kuweydiinaya waxay tahay khaatumo ahaan dawladda aad adigu ka tirsan tahay weliba ka tahay wasiirka arrimaha gudaha ilaa hadda waxay joogtaa buuhoodle meelaha ugu badanna hadda dhulka sool iyo sanaag waxaa haystaa waxa weeye somaliland marka haddii xabad aad ku xalin weydeen in wadahadal lagu xaliyo maxaad u diiday horta buuhoodle keliya maaha dhul badan oo khaatuma haysato ayaa jira oo gobolka sool kamid ah iyo meelo gobolka sanaagba kamid ah somalilandna waxa ay joogtaa waxa weeyaan inta badan laamiga inta burcaya laascaanood udhexaysa marka waa horta taasi waa taa somalilandna isku dayday dhulka badankiisaba inay qabsato laakiin waa u suurtoobi weyday haddii wadahadal la furayana mar hore hadda boqolaal wiil baa ku dhintay adeer magaaladan aan joogo oo ku dhintay inay difaacaan midnimada soomaaliya iyo sharafta reer khaatumo marka maanta wadahadalka anigu somaliland lala furayo dee ma anagaa gaalownay mise iyagaa soo muslimay iyana waxay yidhaen waa goonay annana waxaanu ku taaganahay midnimadii soomaaliyeed taa weeyaan taanu u dhaaranay haddaan reer khaatumo nahay shan iyo labaatan sano hore ayaanu ciidamada ingiriiska kula dagaalamaynay shan iyo labaatan sano hadda oo haddaana waxaanu ku dagaalamaynay inaanu isku hayno dalkii soomaaliya la odhan jiray marka dee su-aashu waxa weeyaan ma iyagaa ka tanaasulay waxay wadeen mise annagaaba xagga somaliland usocu u socono weeyaan waxaa la isweydiinaya laakin de intaan tanaasulidaba la gaarin adigu weli u xadidan tahay in laga wada hadlo aysan ahayn in laga wada hadlo laftigeeda go'itaanka iyo in soomaaliya la dhaaco in dadka lala fadhiistana somaha waajib somaliland wa wa wa wa waa su-aal xaqa su-aashaasi laakin waan kuu sheegay markii wadahadalladan lasoo qaaday in loo sameeyey guddi wadahadal oo arrintan gasha ama somaliland ha ha noqoto ama puntland ha noqoto ama ha noqoto kilinka ismaamulka soomaalida oo aan xuduud dheer la leenahay ama dawladda federaalka ee soomaaliyaba ha noqotee guddi loo saaray baa jira iyo procedure ama waddo loo loo loo sameeyey in wadahadalkaasi ku dhacaan marka wadahadalkan caynamo ka dhacay ee la sheegaya guddidii ma joogto oo kama warhayso wadahadalka waa midka koowaade midda labaadna shuruudihii wadahadalka kugu xidhnaa meesha kama muuqdaan marka waxaasu arrintaa weyaan arrinta koowaad ayaan kaga soo horjeesta waayahay wasiir sidaan ogsoonnahay xubnaha ugu sarsareeya ee aasaasayaashii khaatimo shii ilaban waxay ku shireen kenya weliba magaala madaxdeeda nairobi halkaasoo wadahadal uu ka socday wadahadalkaa maxaa nooga tilmaami kartaa laftigoodu ma aaminsan yihin in la wada hadlo mise iyaga laftigoodu waa kasoo horjeedaan aday ra'yiga kula qabaan wadahadalka inta aan warka ka hayo kollay wadahadalkii ka dhacay magaalada caynaba wax war oo ay ka hayaan ama waxoog oo ay ka hayeen inuu dhacayo ma jiraan ji iyo labankii iyo dadkii garbaha khaatumaha ee magaalada nairobi isugu yimi marka shirka ka dhacay magaalada caynaba fajiciso sida uu uga noqday deegaanka iyo dalka gudihiisa ayuu isaga laftigiisu gilgil siyaasadeed ka abuuray jaaliyadaha khaatume adduunka ku nool marka qolyaha laftigoodu waxay war ka hayeen oo shirka caynabi ma jirto waayahay intaadan idaacadaha isu soo taagin aadan muujin inaad kasoo horjeedid shirka ka hor ma kala hadashay madaxweynaha khaatimo cali khaliif kaleed wasiir ahaanse ma ka fadhiisateen arrintan intaydan wada heshiisiinta la gelin somaliland walaale waanu arrintan intii ka hor ayaa doodo badan laga sameeyey intaan wax wada hadalaba la bilaabin afka laguma dhufan somaliland laakin waxaa lagu dhuftay meel kasta oo danta khaatuma ay gasho doodaha waxaa ka mid ahaa maanta kala guur aada u ballaadhan ayaa soomaaliya ka jira taasoo ay ka mid tahay dawladdii federaalka ah oo maanta gabaabsi ah waxaa ka mid ahayd in somaliland laftigeeda siilaanyo iyo xukuumaddiisa oo dhibka ugu badan dhulkan khaatumo ka geysatay inay gabaabsi tahay marka dooda waxaa ka mid ahaa in cagaha dhulka lagu hayo oo aynu sugno kala guurka soomaaliya maanta ka jira ee ayna ku degdegin wadahadalka shifma oo ama inta xukuumaddii meeshai ka baxdo ay tadambee soo socotaa ila waynu ognahay meesha aynu ku noolnahay waa africa eh ta soo socotaa ay fulinba weydo wixii lagu heshiiyey marka doodaha madaxweynaha iyo xukuumadda golaha wasiirada golaha baarlamaanka intaba waanu waanu waanu ka doodnay waxyaabo aada iyo aada laisu layskaga dhawaana way ahayd marka waxaa fajicisan nagu noqotay wadahadalkan degdega ah ee aan dadka badankiisu aanay wax wara ka haynin wa wa waayahay wasiir sida aan ogsoonnahay waxaa la qaybsaday xildhibaanadii ama golaha sare ha noqoto ama golaha kale ha noqotee waxaana lagu qaybsaday muqdisho puntlandta gaar baa la raaciyay gobolka sool iyo sanaag ka mid a somalilandta sidoo kale meesan hayn khaatuma hadda imay la furto wadahadal somaliland ama puntland ama nin kastay wax kaga xidhan yihiin siay waxeeda usoo coshan lahayd maamulkeedana uga dhigi lahayd mid jira oo ka aramiya dhulka iyadu markaa ay deegaanka ku tahay
walaale waxaan horta run ahaantii dad badan ba waxay leeyihiin khaatumo magaalada muqdisho ee magaalo madaxda soomaaliya waxba uma jiraan puntland waxay boobtay xildhibaanadii ay lahayd ummaddan reer khaatumo iyo reer maakhir marka waxay leeyihiin soomaaliyaba dabaday inoo jeedisay dad badan baa adigu ku afgobaadsanaya waa inaynu somaliland marka ama wadahadal la gallaa ama aynu ku biiraaba waxaan qabaa kuwa soomaaliyeed ee dhabarka noo jeediyey iyo kuwan somaliland ee nagu dirqiyaya ama nagu dilaya inaanu goosano horta labadaba waa soomaali waxaana na saaran annaga laftigeeya waajibaad waajibaadkaasina waa inaanu ilaalino midnimada soomaaliya maaha midaanu ugu danaynayno muqdisho iyo midaanu kaga soo horjeedno magaalada hargeysa midna laakiin waa waajibaadna saaran oo aanan marnaba uga gudbeynin xildhibaanadiinii baa waxaa lagu biiriyey maamulka ama lagu biiriyey maamulka kale muqdisho waanu ognahay cadaalad darro badan baa ka jirta laakiin kuwa muqdisho jooga laftigooda ayaan wax badan loogu haynin muqdisho oo cadaalad darradaasi waxaa keenay madaxweynaha soomaaliya iyo dadka la shaqeynaya marka maaha war cadaalad daraa ka jirta muqdisho dhib baa ka jira dhabarkaa lainoo jeediyey aynu midnimadii soomaaliya intaynu ku dhaqaano aynu burburino taasi midaanu yeelayna maaha waayahay sida aan maanta ogsannahay waxaa kusoo laabtay magaalada garowe madaxweynaha gaas isagoo markaa ku tilmaamay madaxweynaha cali khaliif khaatimo markii su-aal laga weydiiyey inay ku biirtay somaliland uu ku tilmaamay cali khaliif kalayd cudur gala cudurrada ka mid ah oo qofku markuu ka adkaado jaalaysiiya arrintaasay u artaa wasiir inuu saa madaxweyne u hadlo cali khaliif oo madaxweyne ka khaatimona uu saa ugu jawaabo wallahi dee nin mas-uul ah oo maamul dhan madax ka ah inuu uu maaragtay aflagaado hawada u mariyo madaxweyne kale oo maamul kale ama nin mas-uula oo soomaaliyeedba aniga ilama fiicna cabdiwelina runtii anigu hadda halkan su-aasha uu madaxweynaha usoo jeediyey dee jawaab kaga bixin maayo lakin ma fiicna mas-uuliyiinta soomaaliyeed inkastoo aan mas-uuliyiin maanta laguba sheegi karin waxaa maanta soomaaliya ka jira anigu ma qabo in hawada laysu mariyo aflagaado iyo cay waxaa haboon wixii lakala sheeganayo si dadka dhaqankiisa iyo sharaftiisaba loo ilaaliyo in si wanaagsan loo wada hadlo oo weliba saxaafada looga wada hadlan anigu qaba
waayahay sida aan ogsoonnahay weli waxaad ka mid tahay wasiiradii weliba waxaad tahay wasiirkii arrimaha gudaha ee khaatimo haddii aad diidan tahay wadahadalkan sida aanu ku naqaano adduunyada kale amana ku naqaano gobolada waxa la diidan yahay waa in layska casilaa markaas dawladda aan laga mid noqon adiguna dawladda ayaad ka mid tahay welina aad aad aad ka mid tahay geesana in xilli kale imaad iscasishid haddaad diidan tahay shirka wadahadasha wadahadalka aadna dawladda iska casishid intay aad eedin sidaad eedin waa su-aal xaqa lakin aniga keliya maaha waxa diidan ama wasiirka keliya diidan maihin wadahadalkan waxaa laga yaaba in magacayga un kugu soo duulay wasiiro badan baa arrinta diidan xildhibaanadii badh baa diidan dadweynihii reer khaatumaa diidan in somaliland oo maanta dalkii badankiisa haysata in wadahadal lala galo iyadoo wax consentiona ama hordhaca aan samaynin marka de aniga keliya maaha waxay hawshan kasoo horjeedaa wasiiro badan baa jira xildhibaano badan baa jira dee markaa khaatumo waa laba qaybood qeyb heshiiskii raacsan iyo qeyb kasoo horjeeda oo siman marka dee aniga keliya maaha waxaa meesha kasoo horjeedaa markaa iscasiaada meesha ood ka saaraysa waayahay saraakiil ka tirsan magaalada aad weliba joogtid oo buuhoodle ayaa cali khaliif waxay ku eedeeyeen inuu wadahadal la furay somaliland waxaana ku tilmaameen inuu labayo toban saacadood kaga baxo gudahood kuwa miyaad wada socotaan mise waxa weeye seese u aragtaa inay yidhahdaan madaxweynaha khaatimo labayo toban saacadood ha kaga baxo weliba magaaladiisii oo buuhoodle arrintaasi arrin munaasaba maaha saraakiishana waa ka kulanay waana ka garaabeen xaalmarin bay ka bixiyeen inay afar iyo labaatan saacadood madaxweynihii khaatimo ay ku yidhaahdaan kaga baxa magaalada buuhoodle marka iyagana wadahadal baa noo socda arrinta xasilooni baanu ku kusoo dabaalay marka saraakiishaasi wax hadda dhigoo ay wadaan ma jirto waxaan kale oo aan ku darsan lahaa middan in guddoomiyihii baarlamaanka oo aada wareysateen ka hor uu yidhi waxaan u sababeeyey inaan go-aankan aan markii hore ku dhawaaqo anigoo xasilooni ka dareey xasilooni ka doonaya inaan magaalada waxba ka dhicin horta magaaladu dee magaalo ma ahayn iska hubaysan oo ma wuxuu si degdega isaga dhacayaan dadka ku banaanbaxay arrintan ee weliba uleeyahay banaanbaxyadan waxaa adeegsanayay somaliland iyo puntland aada iyo aad bay aniga nasiib darray ugu tahay in guddoomiyaha baarlamaanku hadalkaa yidhaahdo waayo dadka banaanbaxayay arrintan aada uga soo horjeeday ee suuqa magaalada marayay waxay u badnaayeen agoomihii aabayaashood ay ku dhinteen dagaalkii kalshaale marka inuu guddoomiyuhu uu ku afgabaadsado oo u yidhaahdo arrimaha waxaa laga soo abaabulay puntland iyo somaliland arrin aada iyo aada u nasiib daran oo runtii taabanaysa oo dareenkayga wax weyn yeelaysa ayaan markaan hadalkaa maqlay ay noqotay dadka gadoodsana waxay ahaayeen agoomahaas ay ahaayeen somaliland ay waalidkoodii ku xasuuqtay dagaaladii kalshaale waayahay weli halka aad nagala socotaan waa madasha sigisti oo aan ku wareysanayno wasiirka arrimaha gudaha ee khaatimo axmed maxamuud dolaal wasiir waxaan kuweydinaya su-aasha aan kuweydinayaa waxay tahay khaatimo ilaa hadda wax la taaban karo ay qabatay mau sheegi kartaa dadweynaha ku dhegeysanay wax badan bay qabatay khaatimo khaatimo waxaa ka horeeyey hogaankii s s c waxaan ku odhan karaa waxa ugu weyn ay qabatay waxaa weeyaan dalkii soomaaliya ayay isku haysaa una dhimanaysaa marka dee anigu wax ka weyn oo maanta soomaaliya dhex yaala oo maamul kale uu qabtay ama xitaa dawladda federaalka ay qabatay garan maayo sugidda midnimada soomaaliya wax ka weyn garan maayo waayahay sida warbaahintu maanta ay sheegayso dadkana la tusayay saraakiil badan iyo askar badan ayaa waxay idinka goosatay dhinaca iyo somaliland arrintan maxaad ka ogtahay maxaase ka jira waxa naga goostay ma jiraan dad somaliland meelaha ku ururisay oo marba ay tiraa khaatuma ay kasoo goosteen iyo halkan ay ka yimaadeen waa jiraan shan iyo labaatankii sanana wax socday weeyaan marka waxa nagu cusub maaha in ama groub ama ama shaksi marba hargeysa intay meel ku sawirta ay tidhaahdo waxay kasoo goosteen goboladan waxaad ogtihiin in hogaankii s c uu hore ugu galay magaalada hargeysa saleban ciise axmed kaar xagle toosiye marka waxa arrintani nagu cusub maaha waa waa waa waa waxyaabaha ay somaliland isticmaasho oo ay marba t v kasoo dayso ay tidhaahdo halkanaa groub soo galay iyo halkanaa shaks soo galay marka waxana dhibaya iyo wax nagu weyn midna maaha waayahay markuu madaxweynaha khaatimo uu la hadlayay dadweynaha wuxuu sheegay inuu geli doono laascaanood october marka october markuu leeyahay waa gelaynaa ma wuxuu ka waday wadahadalka somaliland waa ka bixi doontaa annana waa geli doonaa mise waxay ahayd inaad ku degagelaysaan dagaal oo aad ka saari doontaan maxay ulajeedada madaxweynaha hadalkiisa arrintaasi waxay ahayd arrin aanu markaa kalsooni aada u weyn qabnay inaanu lascaanood gacanta ku dhigno ciidamo fiican baanu haysanay ciidamadaydu waa abaabulaayeen marka waxay ahayd xilli janiskaygu uu aada u fiican yahay xog fiican oo aanu magaalada lascaanood ku qaban karnana aanu markaa haynay marka arrintaa octoobar ee laga dhawaajiyey sidii bay ahayd taasaa madaxweynuhu u yihi welina waa noo taagan tahay inaanu insha allahu octoobar tagno magaalada lascaanood anagoo maamulkii khaatuma wasiir laakiin weli waxaad joogtaan buuhoodle meelo badan ayaa laydinka qabsaday oo somaliland ay ku jirtaa wadankii ama sool ha ahaato ama sanaa ka ahaatee laydinkamana arko weli dee ciidan aada abaabisheen ama dagaal aada abaabisheen oo wadanka aad rabtaan inaad dib kula wareegtaan marka qaabkaasi siduu noqon doonaa october waa dhowdahay waa wakti dhow weli mararkii bay taagan tahay mise waxba iskakin bedelay horta ciidamahaanu abaabulay waa jiraan ciidamadayaduna waa dee hore howlgallo badan bay magaalada laascaanood laftigeeda uga sameeyeen mar iyo labana maahayne in badan bay ka sameeyeen magaalada xudun bay ka sameeyeen marka ciidamadayadu waa abaabulan yihiin meelo badan oo degaamada khaatumaana way joogaan waa abaabulan yihiin waana de sidii ilaahay ka dhigay noqonaysaa lakin janskaygu ma xuma waayahay october aan lasaanood ugeli lahayn waayahay waayahay wasiir xaggee aada hadda aad dadka u tilmaami kartaa ooad leedahay degaan ahaan gobolka sanaag iyo weliba gobolka sool waan haysanaa marka laga yimaado magaalada buuhoodle magaalada buuhoodle horta ma gobolka cayn oo dhan somaliland ma joogto waqooyiga ama me koonfurta gobolka soolna ma joogta somaliland waqooyigeeda way joogtaa marka magaalada laascaanoodna xoog badan bay ku leedahay iyo inta laamiga laakiin dhulka badankiisa waxaa ka taliya dadkii reer khaatumo oo jooga meelo badan waayahay gabagabadii dadka ku dhegaysanaya maxaad aad oran doontaa iyo dadka ku daawan doona saale wasiir
dadka waxaan u sheegayaa reer khaatumo in ay khaatumo maanta ay aada iyo aada u fiican tahay aanay ahayn khaatumaysaysa ama khaatumo somaliland aadaysa ay jiraan sidii horeba udhici jirtay dad maamullo kala hadal haya marka waxaanu u sheegaynaa dadka reer khaatumo in khaatumo ay maanta aada iyo aada u fiican tahay arrintana ay ku kala baxayso haddii ilaahay ka dhigo sida ugu dhaqsaha badan marka ay ku kala baxdana la heli doono khaatumo fuliso wixii loo idmaday guud ahaana ummadda soomaaliyeed waxaan kaga tegayaa u sheegayaa inta khaatumo shaksi ka nool yahay inay sugan tahay midnimadii ummadda soomaaliyeed haddii xildhibaanadayada iyo aqalka sare memberska noo gelayo oo dhanna soomaaliya soomaalida kala qaadato inaanan marnaba ka waantoobeynin inaanu ilaalino midnimada soomaaliya oo aanu u taagnayn shan iyo labaatan sano oo hore oo aanu ingiriiska kula dagaalanay iyo shan iyo labaatan sano oo aanu hadda dalka isku hayno cidina aanayno ogeyn marka ummadda soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa inay dareenkaa nala qaybsadaan dad badan baa arrintaa nagaga dhintay in kalena waa u horeynaa waayo midnimada soomaaliya wax gorgortan geli kara naguma aha waxaanu ka xanaaqi karnana maaha waxaanu xasan cudusow ugu cabanaynana maaha hadduu isagu garan waayey midnimada soomaaliya ilaali madaxweynihii soomaaliya anagu waanu garanaynaa caruurtaydaa garanaysa adeer kuwii horaa garanaya ee u dhintay marka taana ummadda soomaaliyeed baan la wadaagaynaa inay dareenkaa iyana qabaan meelay joogaanbana dadka keliya ee maanta soomaaliyeed ee midnimada soomaaliya u dhimanaya inay yihiin dadka reer khaatumo aan u sheegayn waayahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee khaatumo axmed maxamuud doolaal waxaan la socodsinaya anigoo ah yaasiin iyo madasha sigisti aad iyo aad ayaanu ugu mahad celinaynaa dadweynaha na dhegaysanaya iyo dadweynaha na daawan doona aad iyo aad ayaad umahadsan tahay wasiir aad baad umahadsan tahay walaal waa ku salaamaya